dowladdii federaalka ahayd iyo dowlad goboleedyadii xubnaha ka ahaa maanta isma hayaan dadka soomaaliyeedna aada ayay u ogyihiin labadii aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya golaha shacabka iyo aqalka sare ayaguna isma hayaan haykalkii dowladnimada marka sidaas u kala joogaa arrintaas waxay usii xanuun badan tahay waxay tahay hogaankii dal dadka inuu isku hayo hay-adaha dowladda inuu isku hayo horumariyo la rabay inuu yahay midka sababta u ah maanta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay kala taagnaadaan labada aqal ee golaha baarlamaanka federaalka soomaaliyana inay kala taagnaadaan soomaalidu waxay ku maamahdaa ninku dilay harkuguma jiido afar sano ah wax gabagaba sii ah dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka ayaa dhuusa mareeb isugu tegay ku shirayo dowladda hogaanka u ahaa inuu isugu yeero isu keeno isku hayo la-aantiis ayay ayagu intay isdoonteen markay arkeen meesha xaalmarayo ayay dhuusa mareeb isugu tageen waa bogaadinaynaa waa hambalyeynaynaa waa tallaabo bilow ah oo dhinaca saxda loo qaaday aanan hubo haddii lagu sii dadaalay in ay guul weyn oo aada iyo aada u ballaaran ay ka imaan doonto waan ku bogaadinaynaa madaxda dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda iyo maxaanku irahdaa dowladahoodu inay isugu tageen dhuusamareeb oo ay bilaabeen madashaas ama gogoshaas ay ku aruureen kuna tashanayaan waxaan filayaa inay ka soo baxdo mid horseeda dadku inay tashadaan wadatashigu intaas kasii ballaarto saamileyda siyaasadeedoo dhan oo ay ugu horeeyaan xisbiyada siyaasadda ay maxaanku irahda ka wada qeyb galaan hogaanka dalkana waxaan leenahay haka daahinina dowladdu federaalka ee soomaaliya iyo hogaankeedu inay ka waantoobaan caqliga u soo noqdo wixii ay samayn jireen iyo waddadii ay samayn jireen waddo aan ahayn inay inay hadda cabiraan in loo baahan yahay waan soo sheegnay wixii hore khilaaf iyo kala qaybsanaana ka dhalatay shirkaas bilowday maanta oo soomaalidu ay saa usoo wada eegeysa ee dhuusamareeb ka socdo waxaan rajaynaynaa inaanay carqaladaynin oo aanay tashwiish ku furin oo aanay ka gaabin oo aanay ka daahin haddii ay intaa ka dhowrsan waayaan dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ama madashu ay u sheegaysaa cawaaqibka ka dhasho tallaabada dowladda dhexe ay muqdisho ka qaado iyo go-aanada siyaasadeed ama dhaqanka siyaasadeed oo ay la yimaadaan mas-uuliyaddeeda ayaga unbaa qaadayo arrinta doorashadu waxay u tahay muhiimad dadka soomaaliyeed waayahan dambe waxaa lasoo la horumarinayey si tartiib tartiib ah loo horumarinayey dhaqanka muxuu ahay dimuqraadiyeynta dalka dimuqraadiyeynta dowlad dhisidda mustaqbalka soomaaliya sa u yeelahayd dowlad xoogan oo dimuqraadi ah oo dadku ay raalli ka yihiin ku shaqaysa himilooyinka iyo hiigsiyaasha dadku ay leeyihiin noloshooda iyo jiritaankooda maanta marka waxaan leeyahay muhiimadda koowaad aan leenahay waa taas soomaaliya haddaan nahay waxaan aada iyo aada uga xunnahay madasha xisbiyada qaran haddii aan nahay in hogaanka dalka uu ku fashilmay arrintaas inuu xaqiijiyo